roobabkan mihigaanka ah oo in ka badan afartan iyo sideed saac ku da-ayay magaalooyin ka mid ah puntland ayaa inta la og yahay waxaa ku naf waayay hal nin oo baxri ah oo u dhashay dalka yemen kadib markii ay badda gudaheeda ku degtay dooni ay saaraayeen kow iyo toban baxri ah oo u dhashay dalka yemen tobankii kale ee baxrida ahaa ayaa ka badbaaday waxaana ay dabaal ku yimaadeen meel u dhow xeebta degmada caluula guddoomiyaha gobolka gardafuw doctor muuse saalax guuleed oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a ayaa ka waramaya khasaaraha ay roobabkani ka geysteen deegaanka gardafuw roob mahigaana oo tumaya oo aan kala joogsanayn oo waxa weeye labaatankii daqiiqaba mar da-aya weeye ilaa haddana waa jiraa intaan u warhayno wadooyinkii localkaa oo dhan waa wada go-an yihiin kuwii goolis silsilada goolis oo looga soo dhici jiray deegaanka degmooyinka bareeda iyo caluule iyo meesha la yihahda burcanyo iyaguna waa go-an yihiin saddex wado muhiim ay ahaayeen horey bay u goyeen caluule iyo hadda ceelquud waa kala xihan yihiin bareede iyo ceelquud waa kala xihan yihiin afartan iyo laba kilomitr bayna isu jiraan inta hadda waxyeeladooda aan ognahayna waa laba doonyood baa tegay mid soomaalida lahayd midna waxaa iska lahayd yeman doonta soomaalida doon weyn bay ahayd oo kalluun wada oo u socota yeman sagaal qof oo soomaaliya ayaa saarnaa laba qof baa ku dhaawacmay dhaawac maxaan waxaa la oran karaa dhaawac culus waxa weye qof baa ahaa oo jajab baa soo gaaray oo soo canduu yaalla hadda wax loogu tagana waa la la-yahay doonta kaleeto iyaduna nooca feberka galaaska loo yaqaano rayda rayda soddon tan bay ahayd doontaasi waa burburtay sagaalkaa ninna waxa weeye labada labadana waa dhaawacmeen inta kalena waa kasoo badbaaday doonta kale yeman baa laga leeyahay afartan bay ahayd nooca dabajeex la yidhaahda isla markaasna waxa weye badday sharci u haysatay oo ka kaluumaysanaysay niman carabaa saarnaa yemaniyina nimankii kow iyo toban bay ahaayeen shalay xeebta waxaa laga helay oo soo caariyey ee macnaha dabaal ku yimi oo muddo badan dabaalanayay oo iyagoo keligooda toban qof mid raq iyo ruux waa la waayey saaka waxaa laga helay meesha la yidhaahdo afkalahaye isagoo meyd ah waxaan la hadalnay qoladii eheladiisi ahayd baan la hadalnay iyo yemaniyiintii baan isku xirnay kadibna waxa weeye in la xabaalo bay soo amreen dadkaas yemaniyiinta ah halka ay dabaasha ku yimaadeen ama meydka uu kasoo caariiday intee bay degmada caluula u jirtaa meesha doonta ku burburtay raasiga waxaa la yidhahdaa raas raasfield baa la yidhaahdaa ama boolimoog soomaalida boolimoog bay tidhaahdaa waa magaalo marka raasigaas waxa weeye wuxuu u jiraa caluule sideed iyo toban kilomitr buu u jiraa halkaasaana looga soo gurmaday dadkiina waxa weye treatment baa u socda oo caluulay joogaan sidoo kale guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed yuusuf xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in roobabkani ay burbur u geysteen dhismayaal wadooyin iyo gaadiid ay leeyihiin dadka ku dhaqan degmooyinka isku suban balididhin qandala iyo boosaaso qandala oo ahay degmada roobabka ugu badnaayeen tuubooyinkii biyaha oo dhan ula tegay maanta yaraan baahsan baa ka jira sida lasoo sheegayo inkastoo keedadkii cadayaan ilaa maanta ilaa beri umayna ku sulan yihiin biyihii oo dhan baday ku dhaqay wadadii waa ka go-an tahay dhibaatooyin baa dhanka wadada ka jira guryo badan waa dubeen degmada ballida sidoo kale guryo badan baa dubay wax dhibaataa xoolaha dadka soo gaara ma jiraan degmada isku shuban wadana kalaale waa xiran tahay iyadana sidoo kale wax dadka iyo dunyadooda soo gaara ma jiraan meesha ugu daran waa wadada boosaaso wadada boosaaso soo socotaan toban badan baa ku yaal guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyeen isu socodka wadada laamiga ah ee gasha magaalada boosaaso kadib markii daadadkani ay u geysteen burbur xoogan wadada ilaashada waa xirayd wasaaka ogaabaa furay mid baana kala xirray dadka waxaan leenahay wadada lama mari karo ilaa dhowr iyo toban meelood baa wadada go-an meesha hadda ugu daray waa toga garas wadada inta ugu darayna waxa weeye boosaaso ilaa kalaba kilomitr wadada ma noola dhibaato weyn baa ka jira dadku ha ka joogeen naftooda iyo haligin wadadaas u doontaa intii lasoo xulaya lasoo xul hadda waa la socotaa wadada dib baa loo soo bilaabay wadadaas ha laga digtoonaado cidda maraysana tartiib ha umado habeen qadciyan habeen lama mari karo wadadaas habeennimadii xalay ayaa guddoomiyaha gobolka bari waxa uu sheegay inay badbaadsheen toddoba qof oo saaraa saddex gaadiidka ay dadku ku safraan ah oo ay biyuhu la tageen dhibaato weyn baa ka jira xalay waa la socotaan saddex baabuur iyo toddoba qof baanu kasoo badbaaday ilaahay baa badbaado leh inkastoo roobabkani ay burbur xoogan u geysteen gaadiidka badda iyo waddooyinkaba ayaa dadku waxa ay cabsi ka qabaan duufaano iyo roobab kale oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin qaar ka mid ah deegaamada puntland faadme yaasin jaamac v o a boosaaso